الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحال xaalkii ayuu u baab yahay baabkaani alxaalu xaalkii huwa xaalka alismu isim waay isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo isimkaas oo almufasiru caddaynayo liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati sifooyin ah naxwu qowlika qowlka oo kale waaye oo aada ku qooshay jaa-a zaydon zayd ayaa yimid raakiban xaal uu yahay mid wax saaran warakibtu lfarasa warakibtu aniga waxaan fuulay alfarasa faraskii ayaan fuulay musrajan xaal uu yahay mid la koorayay walaqiitu cabdallaahi cabdullaahi ayaan la kulmay raakiban haal uu yahay mid wax saaran isago iyo wamaa kii waa ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaas lasoo sheegay shibahay walaa yakuunu huwa xaalkii manoq ma ahaanayo ilaa nakiratan nakiro mooyaane walaa yakuunu huwa xaalkii ma ahaanayo ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka taam noqoshidiisii kadib mooyaane walaa yakuunu huwa walaa yakuunu saaxiibuha dheh saaxiibulxaali xaalkii saaxiibkeeda ma ahaanayo ilaa macrifatan macrifa mooyaane wax kale ma noqdo ayib musanif raxmatullahi caleyh horta waxaa kusoo dheh jirnay baabu lmansuubaat ama mansuubaat lasmaa baabu mansuubaat lasmaa waxaan soo qaadanay baabu mansuubaat lasmaa magay ahaayaan shan iyo toban waxaan soo qaadanay afar soo ma maxuulu bihi masdar darfu zamaan darfu makaan kan waa kii shanaad xaalka waa midkii shanaad baabulxaali buu dhahay xaal macnihiisii aan fahamno waxaa laga wadaa haal qaab waay qaab alxaalu maxaa laga wadaa macneed qaab waay qaaba la yihahdaa qaab ama sifo qaab waay qaaba laga wadaa qaab musanifku raxmatullahi caleyhi baabulxaali wuxuu kaga hadlayaa afar arrimood saddex wax badana soo socotay waa bedelina afar arrimood afar arrimood oo kaga hadlaa haye afartu maxay yihiin xaal maxaa la yidhaahdaa tusaalihiis maxaa waaye xaalka muxuu laasimayaa saaxibulxaalkana muxuu laasimaa meeg wa afar baabulxaali masanif wuxuu kaga hadlaya afar arrimood arrinka koowaad xaal maxaa la dhahaa arrinka labaad mithaalkiis ma tusaalihiis maxaa waaye arrinka saddexaad xaalka muxuu laazima muxuu laazimayaa oo maxaa loo shardiyaa maxaa loo laazima maxaa ka wadaa maxaa loo shardinaa inuu ahaado saasa ka wadaa muxuu laazima xaalka afar saaxibul xaalka muxuu laazima isagana waxaa jiro xaal iyo saaxibkeed xaalka qofka iska leh qofka xaalka iska leh asagana muxuu laazimaya maanaa xaalku waa qaab soo maa qaabkaasi qofa iska leh qofka qaabkaas iska leh asagana muxuu laazimaya oo maxaa loo shardina maanaa asagana musanifku baabul xaali muxuu ka hadlaan dhaneysha afar arrimood kow xaal maxaa u lahaa labo maxaa tusaalihiisii ah saddex xaalki maxaa loo shardinaa saasaa kuu fuduse xaalka maxaa loo shardiyaa afar saaxibul xaalkana maxaa loo shardiyaa intaasoo ka hadla haye kan koowaad xaal maxaa la yidhaahdaa haddii la dhaho jawaabteed waxay noqonaysaa saddex shay kii laga helay ayaa xaal la dhahaa saddex arrimood kii laga helay ayaa maxaa la dhahaa xaal arrinka koowaad isimnimo horta isim inuu yahay waa shardi xaal isim wey ma noqonaayo ficil iyo xaraf xaal ma noqonaayo ficil keligiisii ama xaraf keligiisii ma noqonaayo xaal waayahay intaa qabso hadda hortaas ku dheg intaas markaa sugto hadhow waxaa laga yaabaa wax kale inay imaadaan markaasa si waxay ay kala imaadana loola dhaqmayaan fahmaynaa hadda horta intaa qabso isimnimo waa sharti marka ficil iyo xaraf ma noqonayaan xaalo kow arrinka labaadna mansuubnimo waayo waa inuu yahay mansuub xaal xaal waxaa loo shardinaa inuu yahay mansuub wax la nasbiyey muxuu bahaa ee muxuu saara marfuuciyo majruur ama makfuud majruur iyo makfuud waa isku mid marfuuc iyo ma- iyo majruura meesha ka baxeen ayaga ma noqonayaan xaal waayo waa rafciisan yahay isimkan waana hee xaalo waayo ma dhici karto waa hoos dhigan yahay haddana waa xaalo waayo ma dhici karto waa laasim in la nasbiyo waa mansuub inuu yahay xaalada saddexaadna waa inuu caddaynaayo isimkaasi wax qarsoomay oo sifo ah waa inuu caddaynaayo wax qarsoon oo sifo ah sifo qarsoon inuu caddaynaayo waay qaab qarsoon waa inuu caddeeyo sifo qarsoon inuu caddeeyo waa inuu caddeeyo caddaynka haggee waay almufasir maxaa waay caddayn waay qarsoonaashan hagga keenay manbahama waay sifadan hagga keenay hay-aad waay idan waa inuu caddeeyo wax qarsoon oo sifo ah waa inuu caddeeyo wax qarsoon oo sifo ah sifo qarsoon inuu caddeeyo waay saddexdaas haddii la helo ayaa waxaan leenahay waxaan xaalo waaye kaasaa la yidhahdaa xaalo tusaalihiisina waa keenayaa feeri baabul xaali xaalkii ayuu u baab yahay xaaladiina waa la dhihi karaa lab waa laga dhigi karaa dhedegna waa laga dhigi karaa baabul xaali xaalkii ayuu u baab yahay baabkan alxaalu xaalkii huwa xaalka alismu waa ism isimkaasoo almansuubu almansuubu maxaa waay nacti waayo agee laga nactiyayna isimka iska ilaali sax waay almansuubu oo la nasbinaayo waayo isimkaasoo almufasiru almufasiru maxaa hadan lacta nacti labaad waaye nacti labaad waaye saddex way noqotaa nacti afar shan toban wixii toor loo baahan yahay mar waxay ku xihan tahay baahida loo baahan yahay isimkaasoo almufasiru fasiraayo maxaa la wadaa caddaynaayo waaye isimkaasoo almufasiru caddaynaayo liman bahama wax qarsoon liman bahama wax qarsoon caddaynaayo waay wax qarsoon uu caddaynaa oo min alhay-aati sifooyin ah ama min alhay-aati qaabab ah oo min alhay-aati sifooyin ah hay-aad jamca waaye mufradkeedana hay-a sifo waaye hay-aad sifooyin waaye oo min alhay-aati sifooyin ah waa isin la nasbinaayo oo caddaynaayo wax qarsoon oo hay-aad ah sifaad caddaynaayo waayo tusaale بالمثال يتضح المقال لدهاي نحو قولك قولك او كلا واي جاء زيد زيد ايا يمد زيد محاوي فاعل واي فاعل واي واي مضمر مين ظاهر فاعل كان ظاهر جاء زيد زيد ايا يمد haddii zeed ayaa imaaday aada dhahdo maxaa la fahmaa zeed inay imaaday laakiin maxaa qarsoon markii imaanaayay sidii ku imaaday adiga waad kaa qarsoon tahay ma diyaarad asagoo saarana imaaday mase dameer asagoo fuulo ayaa imaaday ama baabuur asagoo saaran ma imaaday ama markab asagoo saaran ma imaaday muxuu ku imaadaysa asagoo ordaay muu imaaday asagoo soconaay muu imaaday see ku imaaday maogir waa kaa qarsoontahay soo maha inuu yimid waa lagu sheegay waa caddahay laakiin maxaa kaa maqan oo kaa qarsoon qaab sifad asagoo ku imaaday sifadii lagu caddayna waxaa le waxaa la leeyahay marka raakiban haal uu yahay mid wax saaran hee lugeys kuma imaanine gaadiid asagoo saarana imaaday waayo gaadiid asagoo saarana imaaday waayo raakiban haal uu yahay waaya hadda xaalada waa carabi waayo laakiin soomaali ahaan xaalad markii la rabo in la fahmo maxaa la dhahaa see la dhahaa sooma luuqada soomaaliya ma ku jirta xaala waa ku jirtaa yaa sheegi kara haa baad dha ayaad dhahdeene xaalad soomaaliya sheega bal yaa sheegi kara haye adig see loo dhahaa asigo oo ayaa lahaa asigoo waay sax jazaak allah khayr asigoo waay adig haddii iska hadlaysa maxaad haynaa saddex anigu asigo ayado ayago ayago hee ayaa lahaa anigo anigo waay haddii adigi iska xaalaynayso maxaad daranaysaa anigo qof adig la hadlayso haddii aad ka halaysan maxaad haysaa adigo nin hadduu yahay naag hadday tahayna ayado haddii maqan tahay wax badan haddaad tihiinna annago wax badan hadday yihiin dadkana ayago na xaalo way waxa soo ma waayahay amaa haddii xaalka afka lala taagayo carabi ahaan saas waaye waa laisku haystaa naftarkeed laakiin mar dambe ogaan doona insha allah jaa zaydun zayd aa imaaday raakiban maxaan dhahaynaa marka soomaali ahaan marki aan ku fasirayno waxaa carabi iska daa raakiban asigo xaalo waayo ma jeedaa xaalo waayo asigo jaa zaydun zayd ayaa imaaday raakiban asigo wax saaran asigo wax saaran idan raakiban waa xaalo shuruudii tacriifka ma laga helay raakiban marka hor maxaa waay isim waay labo mansuub waay saddex wax qarsoon oo qaab ah ayuu fasiraya isimkaasi maxaa qarsoona imaatanka zeed imaaday qaabka sifada ku imaaday ayaa qarsoonaaday waa noo sheegay muxuu dhahay isagoo wax saaran waa noo caddeeyey soo maa waa la helay marka warakibtu waxaan fuulay aniga alfarasa faras ayaan fuulay waay faraskii ayaan fuulay warakibtu aniga waxaan fuulay waxaan koray alfarasa faraskii ayaan fuulay musrajan haal uu yahay mid kooraysan mid kooraysan warakibtu waxaan fuulay alfarasa musrajan asigo kooraysan waay musrajan asigoo kooraysan isagoo kooraysan maxaa laga wadaa dameeraha ma markii la dhaansanayo bihi ee la rabo in lagu keenasado maxaa la dusha laga saara marka hore ya kooro soo maha kooro waay kaasaa laga wadaa isagoo kooro saaran yahay ama markii asaga la fuulayo gaari dameerka ma ahaya gaarigi ma aha ya baadida u badan dadke soo maha waagii hore hore la saari jiray hadda laakiin waxaa loo bedelay gaarig soo ma iyo qofkii rabo inuu fuulo kooro ayaa la saaraya kooragaas marka waa qoraya qofka lugihiisii taakay leeyihiin lugtana taake ee soo reebaysa tana taake soo reebaysa korna waa saaran yahay horna waxba ka saaran gadaalna waxba ka soo celinaya dhaxduu fadhiya qofka maala markaas kooro waaye isagoo kooraysan waay waayahay musrajan isagoo kooraysan hadda musrajan maxaa waay waa xaalo waayahay maxay ku maxaan ku garanayna ku garanaynaa horta marka hore waa isim labo mansuub waay saddex waxay caddaynaysaa wax qarsoon oo sifa ah maxaa qarsoona ninkaani faraskan waa fuulay markii uu leeyahay see ku fuulay asigoo kooraysan miyuu fuulay ama asigoo aan kooraysnayn haddii aan kooraysnayn maxaa la horta aniga si a u naqaana lakin idinka maxa u taqaanaan fariska asagoo aan koor ama dameerka asagoo aan kooraysnayn ama fariska asagoo aan kooraysnayn maxaa lahaa haye ya maya koori la-aan koori la-aanka ayaa fuulay marki dhahay koori la-aan markuu yahay maxaa lahaa ya sakab sakabo haye sakaba la-aan waayo maxaad dhahaysaan sakaba la-aan ilahaa ratigi waa la raraa sooma markii markii la roraay la raraayo maxaa la saaraa dushiisa heeri sooma ama roro kibad soo kibad la saaraa sooma kibad markii laga qaadana heeri la-aan la iska dhahaa dharooye aan dhahnaan dharooye dharooye waaye oo kooro ma saarana kebad ma saarana sidiisaa ku fuulay qofkii dameerkii ama ratigii ama haye ya addaysmo waay sa addaysmo ku addaysmo maxaa laga wadaa koorihii ma saaran isagoo kooro aan saarnayn ayuu fuulay waay waayahay ninkaan asigoo caddaysmo ku saaran ku imaa ku koray iyo inuu kooraysanaan ku koray waa naga qarsanayday soo maha musrajan maxaa noo caddaysay marka inay ka horeysan yahay waay muhiimadda intaas way fahamka waay lo qofku si u yaqaana laakiin la isfahamsiya ka muhiimsan soo ma waay walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi cabdullaahi ninkii la dhahayaan la kulmay see kula kulmtay laakiin raakiban haalu yahay mid wax saaran waay walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi cabdullaahi aan la kulmay raakiban asigo wax saaran waay asigoo wax saaran waayahay waxaa la dhihi karaa kale anigoo wax saaranna waa la dhihi karaa faacilkuna waa laga halayn karaa mafcuulkuna waa laga halayn karaa mar dambe waanta insha alla iyo wamaakii way ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaasa soo sheegay tusaalooyinkan labadan labadan ah ama saddexdan ah wixii la midka intaan lay maahane waa badan yihiine intaasi ka qaado alxururu takfi lishaara waaye inta kaleda waa ka dhamaystirin kartaa waa wadan kartaa intaas maxaa nooga dhamaaday xaala maxaa la iyo tusaaleed maxaa waaye maxaa noo dhinnaa xaalada maxay laasimtaa oo maxaa loo shardiya xaalada waay waa tanafiri walaa yakunu ilaa nakiratan walaa yakunu ilaa bacda tamaami lkalaami wuxuu kaga hadlayaa xaala maxaa loo shardina waay labadan jumladood xoogaa wuxuu kaga hadlayaa xaalada maxay laasimtaa ama xaalada maxaa loo shardiyaa ayuu kaga hadlaa xaalo maxaa loo shardiyaa markii lagu dhaho waxaad odhanaysaa hee nakirinimo laba arrimoodaa loo shardinaya ko nakirinimo iyo hadalka markii taam noqdo gadaashiisa inay dhacdo hadalka markii taam noqdo kadib inay dhacdo hadalka markii taam noqdo kadib inay dhacdo xaalada maxay laasimtaa laba arrimood kow nakirinimo labo hadalka markii taam noqdo gadaashiis inay dhacdo taasuu kuu sheega walaa yakunu yakunu mutasarifaati kaana ayay ka mid tahay soo maa maxay u baahan tahay ismiyo khabar waay ilaa nakiratan isimkeedii way khabarkeeda awe ضمير مستتر عيد كل حق قرصون واي هي وفهم سعي ولا يكون هو xaalkii ma ahaanayo ilaa nakiratan nakira mooyaane nakiro maahane ma noqoto hee macrifo waay macrifin waan soo barnay megay ahaayeen shan waay shantii marba ma noqoto waay xaalo xaalo shantii macrifada marna ma noqoto damiir ma noqoto calam ma noqoto ah mubham ma noqoto ah isimkii al dhexdiisii laga helay ma noqoto afartaas kii loo idaafayay ma noqoto marna waa macrif waa nakiro walaa yakuunu huwa haddana xaalkii ma ahaanayo ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka markii taam noqdo kadib mooyaane kalaamka markii oo taam noqdo kadib mooyaane maxaa loo fahmaa ficilka markii uu faacilkiisii qaato haddii mafcuul aan u baahnayn ama ficilka markii faacilkiisii iyo mafcuulkiisii qaato kadib ay imaanaysa daahirka saasaa loo fahmaa soo maha hadda saas iska dheh laakiin saas ma aha adiga hadda saas iska dheh si laga fahmayo saas waayo laakiin ma aha mar dambe ogaan doonaa saas iska dheh hadda walaa yakuunu huwa ma noqonayo ka xaalkii ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka markii taam noqdo kadib mooyaane kalaamka markii dhamaystirmo kadib mooyaane idan xaalada maxaa loo maxay laasimaysaa laba arrimood kow nakirinimo labo kalaamka markii taam noqdo kadib inay imaato xaaladaas afaraad musanifka waa ka hadlaan dhacnay maxay ahayd saaxib alxaalka muxuu laazima asagana saaxib xaalka maxaa loo shardina asaga xaalada waxay leedahay saaxiib saaxiibkeeda in maxaa loo shardinayo waayo ilan xaalkaani qofaa iska leh qofka xaalkan iska leh asaga muxuu noqonayaa ee muxuu laazima ama maxaa loo shardina waayo wuxuu kaga hadlay hal jumlo bas walaa yakunu saaxiba ilaa macrifatan intaasa kaga hadlay walaa yakunu huwa maya huwa lama dhahayo maxaa dhahay saaxibu waa isimkeedi waa isimku waa meesha buu yaalo damiir ma ahaba saaxibu waa isimkii yakunu khabarkeedana ilaa kadib wixii dhacay waay macrifatan taas walaa yakunu ma noqonayo saaxibuhaa saaxibulxaali xaalkii saaxiibkiisii ama saaxiibkeeda ilaa macrifatan in lab i dhadig la ku banaan tahay madalantahan hadda dhadig marki lab in markii loo isticmaalayo wa huwa huwa ayaana soo dhahay haddana meeshan muxuu dhahay haa haana maxaa loo isticmaalaa dhadig soo maa idan labada waa la dhihi karaa walaa yakunu ma ahaanayo saaxibuhaa saaxibulxaali xaaladii saaxiibkeeda ilaa macrifatan macrifo mooyaane hee nakiro ma noqdo saaxibka xaalka ma noqonayo ilaa macrifo mooyaane macrifo lay noqonaa ayada maxay noqonaysay nakiro asagana muxuu noqonaa saaxiibka muxuu noqonaa macrifo waayo haddii labadoodii macrifo isla noqdaan ama nakiro isla noqdaan hee waxbaa naga shibahaysaa waxaa shibahaysaa ka cararayna maxay shibahaysaa yaa yaqaan nacti waay nacti ayadaa isku mid noqonayo haddii macrifa isla noqdaan waa banaan tahay la dhaho ama macrifo nakira isla noqdaan waa banaan tahay la dhaho waxaa naga shibahaya nac asagii nacti lama kala saari karo idan waa la kala duwa saaxiibkiisii maxaa laga dhigaa macrifo ayadan maxaa laga dhigaa nakiro markaas waxaan leenahay xaalo waay way kala duwan yihiin way ku kala socon yihiin walaa yakunu ma noqonayo saaxibuhaa saaxibulxaali xaaladay saaxiibkeeda ilaa macrifa macrifa mooyaane mithaalkii hadda noo tusaaleeyay bal dib ugu noqo xaalada dhammaanteed maxay ahayday nakiro saaxibka halkan muxuu ahaa macrifo haye kan ugu horrey muxuu ahaa jaa-a zaydun raakiban raakiban maxaa waay xaal maano nakirimas macrifo waay nakiro waay raakiban saaxiibkeeda waay zeedka waay mid ninka wax fuulo yaa waay zeed waay zeed marka nakirimas macrifo waay maxaa waay macrifo qabiilka ka ey ku yahay qabiilka ku yahay calam waay idan inta waa ku fahma haye kan labaad waa imaw warakibtu lfarasa musrajan musrajan maxaa waay xaal waay macrifimas nakiro waay nakiro waay yaa saaxiibkeed ah alfaras sooma ama rakibtu waay rakibtu ta'da haddii laga dhigon ma suurtagelaysaa maya macnaheed markaas waa isbedelaa haddii rakibtu ayaa ta'da ayaa laga haala inaad dhahdo mid la kooreeyaa noqona adiga waay kii la kooreeyey waxaa waaye adiga waaye saasna sax ma ah idan musrajan waa nakiro xaaladii waa nakiro waaye alfarasana macrifo waaye aaway saaxibulxaalka oo musrajan yaa iska leh fariskii sooma fariska ma na macrifo waaye haye wa laqiibtu cabdallaahi raakibanna raakiban waa nakiradis ma xaalo waay sooma waana nakiro xaaladii waay saaxiibkeeda aaway cabdallahi haddii laga dhigo maxaa waay cabdullaahi macrifo miyaas nakiro waaye ya macrifo waaye qabiilka ka yahay calam waay saxiib haddii laga dhigo saaxiibkeeda laqiitu taadeeda laga dhigo ma banaan tahay waa banaan tahay maxaa dhacay maxaa diida waa banaan tahay haddii laga dhigo laqiitu ta'deeda saaxibulxaalka laga dhigo saaxibulxaalkii muxuu noqday macrifi mid nakir waay macrifo waay see ku noqday hee damiir waay soo ma idan waa saas kulligood hadda intii aan soo marnay haddii u laabato saaxiibulxaalkan muxuu noqonaa macrifo xaalada maxay noqonaysaa nakiro waaye baabu tamyiizi wallahu subhana wa taala aclam wabilah tawfiq